بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الحمد لله حمد الله وصغناضي على ما شيء سبب كي أيو وصغناضي أنعم الله وكن نعمي من البيان وحدين حاله يهي وحا وكن نعمي هو ألهم وكو إلهامي min atibyaani caddayn xaal uu yahay bayaan iyo tibyaan waa isku macna tibyaanka ayaa sii macno dheer ziyaadatulmabnaa liziyaadati almacnaa baa la yidhaahdaa wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidi lanaam makhluuqa sayidkii dushii ha ahaado wa calaa aalihi aalkiina dushii ha noqoto iyo wa asxaabihi asxaabtii dushii ha noqoto asxaabtii al a'immati lagu dayanayay imaamyada ahaa khayrka looga dayanayay iyo wanaagga al aclaami ee buurahoo kale ahaa buuraha sida meel fog ay uga muuqdaanee loogu hanuuno iyaguna xaqa loogu hanuunayay raacitaanka la raaco wa bacdu intaa kadib fahaadaa kani sharxun sharax weeye sharaxa oo latiifun fudud sharaxa oo calalrisaalati risaalada dusheeda ku sugan allatii risaaladii jacaltu aan ka yeelehaan risaalada fii bayaani almajaazi majaasga caddayntii iyo wa tashbiihi tashbiiha caddayntii iyo walkinaayati kinaayada caddaynteeda yuwadixu sharaxa wuxuu caddaynayaa macaaniyahaa risaalada macaanideeduu caddayni wa yuxillu wuxuu furfurayaa mabaaniyahaa dhisteedana wuu furfuri meelihii adkaa ayuu macnaheeda bannaanka soo dhigi fa aquulu waxaan leeyahay wabillaahi ilaah sababkii oo keliya ayuu ku xasilay atawfiiqu waafajinta raajiyan xaalaan ahay mid ka rajaynaya minhu alle tacaalaa sarreeye an yasluka inuu nala qaado binaa annaga anfaca dariiqin jidkan ugu nafci badan inuu nala qaado ayaan rajaynayaay bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi sharaxa sheekha iskale waa sheekha matniga iskale matniga iyo sharaxa isku sheekh ayaa wada leh sidaa darteeda musanifka sharaxa iyo matniga damji buu ku sameeyey wuu isku daray hal kitaab ayuu ka wada dhigayee wax sharax ahaane uma uusan dhigin macnaha qowluhu iyo saad iyo shiin iyo waxyaaba lagu kala saari lahaa ma uusan samaynin matniga sida uu wado sharaxuu horka bilaabayaa matnigu haddana ku darayaa hal kitaab bay isleeyihiin lafdiga risaalada ama matniga inuu ku furfuro ayuuna ugu talagalay axmeddardiiri bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi matnigii weeye marka ibtada'a wuu bilowday bihimaa bisin iyo xamdi ayaa wuxuu ku bilowday haadihi risaalata risaaladani wuxuu ku bilowday musanifka bisin iyo xamdi isaga weeyaa waxaa ku bilowday ruux kale ahaan ayuu uga hadlayaa tajriid iqtidaa'an kudayasho uu ku dayanaya darteeda ayuuna ugu bilowday bilkitaabi kitaabku ku dayanaya kitaabkii almajiidi sharafta lahaa qur-aanku ku dayanayaayo qur-aanka bisin iyo xamdi ka bilowdaa ibtidaa'an bilkitaabi almajiid iyo wa camalan ku camalfalid darteeda ayuu u yeelayaa bixadiihayi lbasmalati walxamdalati bisinka iyo xamdiga labadoodii xadiidna wuu ku camalfalayaa almacluumayni liiska yaqaanin labadaa xadiid kaana wuu ku dayanaya wuu ku camalfalayaa wa min hamma sidaa darteeda ku dayasho uu qur-aanka ku dayanayo iyo labadaa xadiidoo inuu ku camalfalo uu doonayo sababkeeda ayaa taraka musanifka wuxuu ka tegay hal caatifa xarafkii wax cadfi lahaa bismi illaahi araxmaani araxiim walxamdu lilaahi ma uusan dhihin oo wowal cadaf ma keenin ee alxamdu lilaahi buu yidhaha cadafkuu ka tegay waayo qur-aankana cadafkuma jiro labada xadiidna mid walba gaar ahaantii xamdiga iyo basmalada inay maqsuud u yihiin ayuu tusinayaa saas u jeeda tanbiihan baraarujin calaa anna kullan mid la arko oo minhumaa xamdiga iyo basmalada maqsuudun in loo qastayaa bilibtidaa'i bilaabasho lagu bilowda in loola qastaya ayaa laysku tusinaya wa salaatun caliis iyo wa salaamun nabadgelye calaa rasuulillaahi rasuulka ilaah dushii ahaato almacnaa ujeeddadu waxaa weeye wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi macnaheeda waxaa weeye wa adlubu waxaan dalbayaa min allaahi ilaah waxaan ka dalbayaa an yusalliya inuu ku salliyo oo wayusallima u salaamo calaa rasuulihi rasuulkii muxamedin muxamed inuu ku salliyo salaamo sala allahu calayhi waaalihi wasalam wa salaatu salaad luqatan xagga luqada adducaau ducawi salaad xagga luqada waa ducaa khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tusakiihim biha wa salli calayhim u ducee wa salaatu luqatan adducaa bikhayrin wanaag la isugu duceeyo faidaa udiifat salaadda marka loo idaafeeyo ilallaahi ilaah marka loo idaafeeyo oo salaadda ilaah loo tiiriyo sala allaahu iyo salaatullaahi cala nebiyi iyo sidaa la yidhaahdo tacaalaa sarreeye kaana wuxuu ahaanay macnaaha macnaheeda itmaama anicmati nicmada in la dhammaystiro iyo wa cidamal ajri ajarka in la weyneeyo wa cidamal qadri baan u jeedaa qadarka iyo qiimaynta in la weyneeyo walihaadaa sidaa darteeda khusat lagu khasisay bihaa salaada alambiyaau ambiyada iyo walmalaa'ikatu malaa'igta lagu khasisay falaa tudlabu la dalbi maayo salaada ligayrihim ambiyada iyo malaa'igta waxaan ahayn loo dalbi maayo ilaa tabican raacitaan ay raacayaan mooye oo in ambiyada iyo malaa'igta lagu daba sheego mooye si toosa ruux bini aadam oo caadiya looguma sallin karo sidaa ayuu u jeedaa laakiin qoolkaa waa laga rajaxan yahay waayo rasuulka waxaa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam allaahuma salli calaa aali fulaanin inuu yidhi isagoon malaa'ig iyo ambiyo midna ka hormarinin wasalaamu salaamna ataxiyatu taxiye weeye salaamtana waa taxiye salaamitaankii caadiga ahaa wey haadihi khabar weeyaan mubtadihiina meel horu ku soo sheegay oo wuxuu ahaa maya tan mubtada weye saxiix haadihii tani almu'allafatu ee la isu keenay risaaladuu u jeedaa alxaadiratu fi dihni qalbiga ku dhex sugan ay alcaql nasalahaa mansilata almaxsuusi bijaamici taxqiiqi fii ee faashaara ilayha biqowlihi haadihi risaalatu latiifatu haadihi mubtadaha risaalatun ayaa uu khabara inta dhexdana uu ku fasiraya yacni wuxuu leeyahay haadihi waxa uu ishaarihaya maxay tahay ismul ishaaraha sidiisaba waxaa loo dejiyey shay maxsuus oo la arkayo hortaada taagan inaad ku ishaarto oo haadaa iyo haadihi inaad u isticmaasho haddana wuxuu ishaarayaa sida uu musanifka ku wado wax qalbiga kaga jiro ilaa ta'liifkiibuu wadaayo risaaladii weli muusan qorin muqadamadii ayuu waday muqadamadii bilowgeeda wuxuu ku leeyahay haadihi waxa uu ishaarayaa waxa weeyaan alfaadda qalbiga kaga suganaya inuu meesha ku qoro uu doonayo ama macaanida qalbiga kaga suganaya meesha inuu ku qoro uu doonayo weeye waxa haadihii uu ku ishaarayo isticaaro markaa ku sugan isticaarada ku suganna waxa weeyaan shaygii macquulka ahaa ee caqliga lagu garanaya ayaa waxaa lagu shabahayaa bilmaxsuus wax la arkayo bannaanka taagan bijaamici taxaquqin fii kulli mid walba waa la huba oo shayga bannaanka taagan sida loo huba si lamida ayaa waxaan qalbiga kaga jiraana uu u hubaa ninkani wastuciila lafdulmushabahi bihi wastuciila lafdulmawduucu lilmushabahi bihi wahuwa haadihi maxsuuska lafdigii loo dejiyey ayuu u soo cariiqaato haadiiha isticaara musaruuxuu ku yahay tabaaciya miya se waa asliya khilaaf baa ku jira ismulishaaraha jaamid weeyaane asliye in la yidhaahdo iyo maya macnaa ficlin buu qabaayo haadihi bimacnaa ushiir way la macno tahaye waa tabaaciya khilaaf baa ku jira laakiin adigu isticaaradaasuu doonaya inuu ishaaro haadihi ay almu'allafatu tan la isu keenay alxaadiratu ku sugan oo joogta fi dihni caqliga dhexdii ku sugan ay alcaql nasala wuu dejiyey musanifka haa mu'allafada wuxuu dejiyey mansilata almaxsuusi mid la arkayo meeshii la dhigi jiroo kale bijaamici taxqiiqi jaamica ka dhexeeyana waa ka jaamic iyo wajhushabahiyo waa isku macno bijaamici taxqiiqi jaamica isticaarada loo isticmaala haaliban wajhu shabahna tashbiiha loo isticmaala waana isku macno laba macno laguma kala wado bijaamici taxqiiqi sugnaanshaha mid walba uu sugan yahay la hubo hubitaanka la hubo ayaa ka dhaxeeya fa ashaara wuu ku ishaaray musanifka ilayha mu'allafada wuxuu ku ishaaray biqowlihi haadihi macna waa lafdigii mushabahu bihiga loo dejiyey ayuu mushabaha u isticmaalay isticaaro musaruxu ku yahay risaalatun haadihi tani risaalatun waraaq weeye risaalada oo latiifatun yar fudud ay sagiiratun fudud latiifada macaanida loo isticmaalo shayga aragga aan qarinaynin ee shafaafka ah latiif waa la yidhaahdaa waxay yarna latiif waa la yidhaahdaa oo sagiirka ah yar latiif waa la yidhaahdaa waxa jilicsan latiif waa la yidhaahdaa waxaa kaloo latiif la yidhaahdaa shayga xajmigiisa uu yar yahay macaanida loo isticmaalay ka mid tahay haddeen wuxuu u jeedaa xajmigeeda yar risaalatu risaalo weeye risaalada oo latiifatun yar ey sagiiratun jiddan si dhabe u yar sagiiratun yar siqaran yaraansho yaraanshaha oo jiddan dhaba fii bayaani jiddan waxaan ku nasbinnay ee mafcuululmudlaqa marka masderkii ee sagiira oo sifa mushabahaa masderkeeda ayuu naa'ib ka yahay fii bayaani lmajaazi majaaz casiif haadihi risaalatu latiifatun fii bayaani lmajaazi majaaz caddayntii ku sugan mutlaqan xaal uu yahay majaazka mid la idlaaqi wa fii bayaani tashbiihi tashbiih caddayntii ku sugan wa fii bayaani lkinaayati kinaayo caddaynteeda ku sugan calaa sabiili likhtisaar yacnii wuxuu leeyahay mu'alafadan uu doonayo musanifka inuu sharxo waxay ka hadli bayaan bayaanka dhammaantii ayay ka wada hadli kitaabkii horeen ka soo baxnay wuxuu ka hadlayey majaaz luqawi ah oo keli ah amaa risaaladani waxay ka hadlay bayaankoo dhammaystiran bayaankana sidiisaba wuxuu ka hadlaa saddex arrimood majaaz waa saddex meesha uu ku qoray majaaz iyo tashbiih iyo kinaayo majaaz iyo tashbiih iyo kinaayo saddexdaa arrimood ayaa bayaan fanniga bayaan la yidhaahdo ayuu ka hadlaa sideedana fanul bayaani cilmu maa bihi curiftadiyat lmacnaa bilafdi mudari bidurqin mukhtalif wuduuxuhaa bayaan sidiisaba sababka loo keenay iyo qasadka iyo danta laga leeyahay waxa weeye hal macno oo keliya duruq caddaynteeda ay kala beddelan tahay sidii lagu gudan lahaa ayuu tusiyaa tacqiidulmacno wax la yidhaahdana wuu ilaaliyaa waxaa loo jeedaa qalbiga waxaa kaaga jira maal inaad dadka u sheegto ninka zayd la yidhaahdaa inuu yahay nin kariima nin deeqsiya inuu yahay inaad dadka u sheegtaa dooni maqaamka iyo meeshaa la taagan yahay qaab sheegitaanka ama sida loo sheegayo wuu kala bedelaanayaayoo fahamka dadka ay fahmayaan kala xoog badnaanshihii wuu ku kala bedelaanay waxaa suurowdaa maqaamka inuu ku xoog badan yahay xaqiiqada in la sheego wax tashbiiha iyo wax kinaaya iyo wax majaaz ba aan la isticmaalin oo aad tidhaahdo zaydun kariimun zayd waa deeqsi waxaa laga yaabaa tashbiiha inuu meeshaa ku xoog badan yahay oo dadka fahankii tashbiih dhammaystiran ayuu ku xoog badan yahay la yidhaahdo zaydun kalbaxri filictaay zayd badduu la mid yahay waxbixinta xaggeeda tashbiiha laftiisaa sii qaybsama afar qayb uu sii qaybsamaya qaybtana waxaa keenaya arkaanu tashbiihi oo dhan in loo dhammaystiro iyo mushabah iyo mushabahubiga in la sheega laasim weeyaane wejhu shabaha iyo adaatu shabaha in mid la xadfo iyo in labadaba la wada xadfo waxaas uu qaybsamaya ka ay cadaanshaha iyo fahamka dadkana waa ku kala bedelaanaya waxaa kaloo suurowdaa meesha isticaaro in la isticmaalo inay ku xoog badnaataba oo zaydun kalbaxri fil icdaa'i meeshii aad lahayd inaad tidhaahdo jaa'at baxrun bad baaba timid inaad tidho waxaa laga yaabaa inuu ku xoog badan yahay kinaaya waxa la yidhaahdo kinaayada iyo majaaska waxooga bay ku kala bedelan yihin waa arki doonnaay oo aad tidho zaydun kaiiru ramaadi ninka zayd dambeskiisaa fara badan dadku aad u martiqaadaa ayaad ku waddaa marka bayaanka wuxuu caddaynayaa ama waxaa loo keenaa hal macno oo qalbiga kaaga sugan owjuh kala bedelan sidaad ugu keeni lahayd tacbiirka aad la- macnaha cabirayso kow owjuhdaana ay ku kala bedelan yihiin xagga waadixnimada xagga caddaanshaha kaasaa bayaan la yidhaahdaa waayahay owjuhda lagu kala keenayo xaqiiqa haddii ay tahay alla sahaliyo taa bayaan kama hadlo ee wuxuu ka hadlaa owjuhda lagu keenayo waxay noqon kartaa majaaz kinaaya tashbiih majaazga iyo aqsaamtiisa kinaayada iyo aqsaamteeda tashbiiha iyo aqsaamta waxaasuu rabaa inuu dabada ka maro bayaankana sidiisaba saddexdaa qayb ayuu ka kooban yahay saddexdii qaybna musanifka dabaduu ka maraya فهذه رسالة لطيفة في بيان المجاز مجاز قعدينتي كسوغان مطلقا حال يهمد لا إطلاق مطلقا وجد مجاز عقلي هالنقضو لغوي هالنقضو مفرد هالنقضو مركب هالنقضو إيه، مرسل هالنقضو استعارة هالنقضو وحضور هالنقضو مجاز ودن وضبط القمرين يو في بيان التشبيه تشبيه عدينتي يو في بيان الكناية كناية عدينتي هذا calaa sabiili likhtisaari gaabin waddadeedana lagu caddeeyo markaa ee aan caddaynayo waan gaabinayaayo ey calaa ariiqi likhtisaari gaabin la gaabinayo waddadeeda lagu caddayn wa huwa ikhtisaarkana taqliilu lafdi lafdiga yarayntii weeye maca kasrati almacnaa macnaha bedidii lala qabo lafdiga in la yareeyo macnihiina uu fara badan yahay wa calaa sabiili liqtisaari ku gaabsi lagu gaabsanayo على بعض الأقسام وعلى مذهب القوم اختصار ويانو هرت كتابك ما فهفاهين يو غابيه وكو ثانيا رسالة هذا رسول مرة سمرغندية وحي كهذا ليس مجاز اللغوي لكن مجاز اللغوي ها يصفه فاحسن او هذا الشيء oo waxay samaysay qoolka aqwaal kasta la isugu khilaafsanaa qool walba way sheegtay qool kastana qaa'ilkeedii bay u nisbaysay qool walba wixii lagu radinayana way raacisay aqwaasha laisku khilaafaa qool walba way sheegtay qool walba ninkii ku hadlay u nisbaysay sheegtayoo hebelaa madhabkaa ku tagay tiri haddii la radinayana qool walba wixii lagu radinayay ayay raacisay amaa mu'allafkani kama hadli doono aqwaasha faraha badan oo keliya wuxuu ku gaabsanayaa qoladii risaalatu samarqandiye salaf ay u taqiinay qoolkii ay mari jirtay iyuu ku gaabsani ee aqwaashii kale sakaaki iyo jaarullaahi zabakshari iyo khatiibulkhasawiini iyo aqwaashii ay wateen ma soo qaadayo qoladii ama qowm la dhahayay ama salaf qoladaa qoolkoodu ku gaabsani koow qoladaa qoolkooda marka uu ku gaabsado qolyaha kale xataa ishaaro ma ishaare mana radinayo sidaa ayuu kaga tegey sidaa ayuu u jeedaa aliqtisaar calaa bacdi alaqwaal wa calaa sabiili liqtisaari ku gaabsay calaa bacdi alaqsaami qeybaha qaarkooda lagu gaabsado wa calaa madhabi alqowmi qowmka madhabkiina lagu gaabsado taqriiban dhoweyn darteeda ayaan u yeelayaa lilmubtadiyi mubtadaha loo dhoweynayo jacaltu waxaan ka yeelay haa risaaladan tuxfatan hadiyad ayaan ka yeelay hadiyatan mustadrafatan lilikhwaani walaalaha uswa risaaladani waa hadiye aan walaalaha u soo dirin tuxfa aslu luqaha wixii la cusboonaystaa la yidhaahdaa hadiyada lafteeda tuxfo maaha ee tuxfo waxaa la yidhaahdaa shayga dadku ay jecel yihiin ha laysu soo hadiyeeyo ama yaa laysu hadiyeyni wax alla waxay dadku jecel yihiin oo wax wanaagsan ay u arkayaan ayaa tuxfo la yidhaahdaa xataa meelaha aahaarta dadkii hore la dhigo matxaf baa la yidhahdaa matxaf waa meelaha waxyaabaha wanwanaagsan la dhigo weeya macnihii ilaa madxaf waa daraf miimi darfulmakaan miimi ah jacaltuhaa waxaan ka yeelay tuxfatan hadiyad la cusboonaysiisto la jeclaado hadiyatan hadiyada oo mustadrafatan la cusboonaysiisto mustadrafatan hadiyada oo lilikhwaani walaalaha u sugan ikhwaan akhun ayuu jamciyo ikhwaan ku jamciyey ficlaan weeye ikhwatunoo ficlatunna waa lagu jamciyaa laakiin waxaa musanifka wuxuu leeyahay sida qaalibkaa waxay ku kala bedelan yihiin ikhwaan jamaca waxaa iska leh jamaca dadka saaxiibbada ikhwatunna waxaa iska leh dadka wada dhashay sidaa ayaa fara badan buuliya warka lilikhwaani jamcu akhin wa yujmacu akh waxaa lagu jamciyaa aydan calaa ikhwatinna waa lagu jamciyaa ilaa annahu shanigaa wuxuu yahay shaaca waxaa faafay alikhwaanu ikhwaan wuu faafay fii jamci akhin akh jamcii ayuu ku faafay akha oo bimacno saaxibii saaxib macnihii ah waalikhwatu ikhwadani way faaftay fii jamci akhin akh oo min annasabi nasabka kugu akha weliba nasabka xagga hooye iyo xagga aabba labadaba ayaa ikhwa qaaliban loo isticmaalaa innama almu'minuuna ikhwatun dad wada dhashay weeyaanoo waxay la mid yihiin dad uur hooye ka soo wada baxay sidaa ayay aayaddu cabiri haysa ama haddii saaxiib saaxiibii waxa ay tahayna ikhwaan ayaa loo isticmaalaa xataa aabba keli haddii aad wadaagtaan fii bacdi alaxwaan fii bacdi in ikhwaan la yidhahdaa surowda ikhwaan loo isticmaalo waka daacafa ha badiyo ee kahara ha badiyo allaahu alle lii aniga iyo walahum walaalaha al ujuura ajarka allah u badiyo jamcu ajrin ujuur waa ajar iyo mushqaayad jamaceeda wa huwa ajarkana miqdaarun qadar weeye oo min aljazaa'i jaza ka mid a fii nadiiri alcamal miqdaarka oo fii nadiiri alcamali camal qaabilkii ku sugan shaqo aad qabatay wixii lagaa siiyaa ajri la yidhaahdaa waalixsaana alajradu ku cadfaya daacafa lahum lajra ajarka allah u badiyo lii aniga iyo walahum waalixsaana wanaag samayntanna allah u badiyo ixsaanka ka cabsa cadfu caamin caam la cadfo weeye calaa khaasin khaas lagu cadfo caam ayaa la cadfay khaas ayaana lagu cadfay baabulmacaanigaa ka hadlaa caam in la cadfay khaas lagu cadfo wa fiihi ishaaratun waxaa ku sugan ishaaro ilaa ana alcabda addoonka laa yastaxiqu inuusan mudanaynin cala allaahi ilaah tacaalaa sabeeye shay-an waxba inuusan ku mudanaynin fii nadiiri camalihi shaqada uu qabtay qaabilkeeda calaa annahu maca annahu shaniga iyadoo uba yahayba laa camala wax camal la yidhaahdaa lahu insaan uma sugna filxaqiiqati sida dhabtaa wallaahu alle khalaqakum idinku idin abuuray wamaa tacmaluuna waxaad camalfalaysaanna wuu abuuray walow sullimaa haddiiba la nabadgelin lahaana lam yacud calayhi tacaalaa minhu nafcun halkani mas'ale laga fiican yahay caqiida ahaanna u khaldan ayuu musanifka sheegayaa ee runtiina ah caqiida jabriya mas'aladaa waxa weeyaan dadka ilaah waxba kuma laha oo waxay ku leeyihiin lama arko koow xataa camal dadka ay leeyihiin lamaba arka xaqiiqa ahaanee camalka ilaah baa iska leh marka la yidhaahdo ilaah dadka waxba kuma laha oo waxay ku leeyihiin lama arko jaanib haddii laga eegaa waa dhab dadka ilaah wax ay ku waajibsan karayaan ama ay ku waajibsanayaan ma jiro oo waajib ayaga ay saarteen ilaahoy ku waajibsadeen ma jiro kow waxaase jira asaga waajib uu isku waajibiyey subxaanahu wa tacaalaa tafadulan minhu oo dadkana uu waajibiyey isagaa isku waajibiyey waxa uu isku waajibiyeyna rabbi ma garab marayo tafadulan minhu ayuuna isugu waajibiyey waxaana caddaynayaa adillo fara badan oo uu ka mid yahay xadiidkii mucaad yaa mucaad atadrii maa maa xaqullaahi cala alcibaad wamaa xaqulcibaadi cala allah wamaa xaqulcibaadi cala allaahi rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiinayaa mucaad ma taqaanaa dadka xaqa ay ilaah ku leeyihiin he ilaah isagaa isku waajibiye wey jaanib weeye dhankaasi jaanib labaad oo kaba kaba sii fasahaad badan musanifkan wuxuu leeyahay khalqiga camalba male camal male marka la yidhahdo macnihii wuxuu noqonayaa dadku waxba waxay qabtaan oo ikhtiyaarkooda ay ku qabtaan laba arkee majbuuriin weeyaanoo waa la khasbaayo waxa ay qabanayaan ikhtiyaar kuma qabtaan macnaha baatil wey camalka ilaah baa khaaliqu hoo sameeyey oo afcaalulcibaad makhluuq weeye waa la ogyahay ilaah baa sameeyey makhluuq u tahay ee bini aadamka makhluuq uma aha bini aadamka ma samaynin makhluuq ha ahaatee afcaalulcibaad addoommaha mukhayar weeyaanoo khiyaar bay leeyihiin inay sameeyaan iyo inay ka leexdaan labadaba khiyaar bay u leeyihiin hawaabka iyo ciqaabtana waxa keenaya waa khiyaarka oo waxaan wanaagsan ruuxa hadduu khiyaarkii ku sameeyo waa la hawaabin hadduu khiyaarkii ku garamarana waa la ciqaabay hadduu yidhaha doono weeyaane ee wax jabri la yidhahdaa meesha ma yaallo lafdigii sida ka muuqatana waa jabriyo addoommaha ma laha wax la yidhaahdo camal buu leeyahay macnahana baatil weeye caqiida ahaan buu baatil u yahay addoommaha camal bay leeyihiin camalka makhluuq weeye ilaah baa sameeyey oo addoommaha ma ayan samaynin maca daalika addoommaha mukhayar waxay ku yihiin camalkaa ilaah uu sameeyey inay qabtaan iyo inay garamaraan inay qabtaanna waa yeeli karaan inay garamaraanna waa yeeli karaan wey والإحسان عطف عام على خاص وفيه إشارة إلى أن العبد لا يستحق على الله تعالى شيئا إله أضومها إله وحكم لها waxay ayaga ku waajibsadeen kuma laha laakiin wuxuu isku waajibiyey asaga ayay ku leeyihiin fii nadiiri camalihi shaqada uu qabtay qaabilkeedana kuma laha calaa annahu maca annahu weliba isagoo insaanka laa camala wax camal la yidhaahdeen lahu insaan uma sugna kulaha insaanka camal uu qabtaaba ma jiro majbuur way u jeedaan yaa lafdigii ka muuqan filxaqiiqati sidaa xaqiiqada wax camaluu leeyahay lama arko wallaahu ilaah khalaqakum idinku idin abuuray wamaa tacmaluuna waxaad camalfalaysaanna wuu abuuray aayaddaasu u deliishanayaa laakiin istidlaalkaa ka khaldan wuxuu uga khaldan yahay ilaah khalqiga asagaa abuuray camalkii camalka ay qabanayaanna wuu abuuray aayaddu intaasay ka hadlihaysa khalqiga ee dhammaantii oo camalkaba uu ka mid yahay makhluuq weeye ilaah baa abuuray laakiin aayaddu kama hadli hayso camalkan marka ay dadka qabanayaan ma majbuuriinba ma la khasbay mise mukhtaariin weeyaanoo iyagaa doortay aayaddu kama hadli hayso khilaafka nuqdatulkhilaafkana halkaa weeye meesha laisku khilaafsan yahayna waxa weeyaan camalka dadka ay qabanayaan ma lagu khasbihay mise khiyaarkooday ku samaynayaan aayaddana arrintaa kamaba hadli hayso waka walow sullima haddiiba la nabadgeliye la yidhaahdo dadku camal bay leeyihiin haddii la yidhaahdo lam yacudda u noqon maayo calayhi ilaah tacaalaa sarreeye minhu camalkaa la qabtay nafcu nafci ugu soo noqon maayo ee shaqadan la soo qabtay salaadda aad tukatay ilaah nafci ka soo gaaraya lama arko marka inuu kaa hawaabiyo waajibku ma aha sida ayuu u jeedaa xaqiiqo weeye ilaah wax nafci uga soo noqon maayo camalka bini aadam ama makhluuq oo dhanba ay qabtaan ilaah waa qani mutlaqa wuxuu u baahan yahay lama arko laakiin makhluuqa mubtalan weeye mukallafiin weeyaanoo waa la ibtileeyo waa la kallifay takliiftaa marka wejkii la doonaya ay u soo gutaanna ilaah wuxuu isku waajibiyey inuu hawaab fiican siinayo waka walow sullima haddiiba la nabadgeliye lam yacudda calayhi ilaah u noqon maayo tacaalaa sarreeye minhu xaggae camalka xaggii ka soo noqon maayo nafcu nafcu ga soo noqon maayo tacaala allaahu ilaah wuxuu ka sarreeyaa can daalika arrinkaa culuwan sarreenkeed ee kabiirana wey fa kayfa sideebaa yasixu wuu asaxayaa alqowlu in lagu hadlo biwujuubi salaaxi salaax baa ilaah ku waajibayaa oo khalqiga wejka wanaagsan inuu u doortaa ku waajibi sidaa in la yidhaahdo say ku suuroobi alladii salaaxi minhu xaggii alajru ajirka uu ka mid yahay اعلم أمر بالعلم للبحث اعلم أن المجاز إما أن يكون في الإسناد وإما أن في الكلمة وإما في المركب هل كان يقول بالله يا مصنف بيانك يقول كوي يعني لا يسد حقيق ومجاز يتشبيه يكنايه majaaz ayuu u soo hormariyey tashbiihuu ku xijisiinayaa kinaayana wuu u dambaysiinayaa majaaz buu u soo hormariyo wuxuu yidhi majaaza isbilowga hore laba qayb ayuu u qaybsamay kow labadaa qayb qaybta hore waxa weeyaan majaaz luqawi ah qaybta labaadna waa majaaz caqli ah labadaa qayb ayuu u qaybsamay majaaz isbilowga hore majaazun luqawiyun iyo majaazun caqliyun majaazga caqli la yidhaahduu soo hormariyey المجاز العقلي المجاز في الإسناد يا المجاز العقلي يا المجاز الإثباتي يا المجاز في الإثبات يا المجاز الحكمي وعصر واسكو معنا سياسة وضع مصنف أسباب سوى ذليه اسكو وحبانا اللوتشي ذا مصنف كان تعريف دونا مجاز اسم اللوغة هنا لبقى يوقف سمية مجاز عقلية يا مجاز لغوية majaazga luqawiga ah haddana laba usii qaybsami doonaa sida risaaladii hore aan ku soo marray majaaz mufrada iyo majaaz murakaba intaasuu doonayaa inuu sheego iclam waxaad ogaataa iclam yaa la amrayaa amarka oy ogow la leeyahay ilaa ficlu amar waxaa la yaqaanaa cid gaar ahaaneed in lagula hadlo maya haddeen cid gaar ahaaneed looma jeeday cid kastoo wax ogaan karto inay wax ogaato ay ka suurowdaan loo jeeda alamtara ila ladiina oo kale ay la mid tahay cid gaar ahaaneedna looma jeedo walaslu fi lmukhaaabi tacyiinu wa tarku lishumuuli mustabiin mukhaaab waxa uu asale mucayan inuu yahay mucayannimada in laga tagana way suuroobi karta oo shumuul loo jeedo oo iclam ninkii wax ogaan karo ogow arrinkani sidaa in la yidhaahdana way suuroobi karta sidaasuna haddeen u jeedaa iclam waxaad ogaataa amrun amar weeye bilcilmi liis amrayo lilxahi isku boorin darteedaana liisu amri calaa macrifati maa shay garashadii liisku boorinaye ya'tii imaanaya ana almajaaza iclam waxaad ogaataa ana almajaaza majaaska huwa lafdun lafdiga majaaza waa lafdi lafdiga oo mushtaraku la wada leeyahay bayna almajaazi alcaqliyi waalluqawiyi أن المجاز مجاز لفظا مجازا ولفظ مشتركة مشتركنا وحا لي لهلا لفظ لبا معنى يا وح كبران كدخيو على سوانا ودخيو من ملك حيغا وسن جيرين سدا عين ايش وح لو اركو عين وا لي يراهدا biyaha dhulka ku socdana cayn waa la yiraahdaa lafdiganna wuu ka dhaxeeya mushtarag waxaas la yiraahdaa marka lafdigan majaaz waa mushtarag oo majaazga lugawiga iyo majaazga caqliga labadaba mushtarag way ay ku yihiin sida ayuu jeeda an almajaaz huwa lafdhu lafdi weeye lafdiga oo mushtarag la wada leeyahay la wadaago bayna almajaazi majaazga alcaqliyi caqliga loo nisbaynayo iyo walluqawiyi ka luqada loo nisbaynayo yaa yuu ka wada dhexeeya mufradan mufrad ahaa mufrad kaana ahaya majaazka luqawiga ah majaazka luqawiga mufrad iyo murakab u qaybsama mufradan mufrad kaana ahaya aw murakaban murakab ahaya wa huwa lafdiga majaaza fi lasli asalka mafcalun weeye wasan ahaan mafcalun ee asalkii fa asluhu wuxuu ahaa majwaz oo waxaa jira ficliga ulaaiga ahaa caynta wowda kaga jiranee calaa wasni facala ku yimid dawaacid damihiisa waxaa ka mid a caynta wowda taallo min dawaacid damuu ka mid yahay oo qaala yaquulu in la yidhaahdo kow waxalla wixii ulaaiya calaa wasni yafculu ku yimaado iyo waxalla wixii ulaaiya calaa wasni yafcalu ku yimaado masder iyo keyrba mafcal bay ku yimaadaan masderka miimiga ah iyo darafka miimiga ah labadaba mafcal bay ku imaanayaan mafcal maf fada way reeban tahay cayntana waa fadxiisan tahay sidaa markay jaaza iyo juusu laga keeno majwas buu noqonay majwas jiimkii wuu reeban yahay wowgiina waa xarakaysan tahay arrinkaa marka uu dhaco iclaal laba iclaal ayaa lagu samayni iclaalun binnaqli iyo iclaalun bilqalbi wax la yidhahdaa lagu samayni iclaalun binaqli baa lagu samaynayo wowdani fadxada saaran inta laga naqliyaa jiimka la saari iclaalun bilqalbina waa lagu samaynayo wowdii alif baa loo bedeli labadaa iclaal ayaa lagu wada samaynay waa kaa lisaakinin saxan quliyo taxriika min diiliinin aatin cayna ficlin ka abin ficli cayntiisa haddii ay reebanto haddii ay xarakowdo iyadoo xarfulcilla waxa ka horeyna uu xarakaysan yahay naqli baa lagu sameeya wa milu ficlin fiida liclaal ismu daaha mudaarican wa fiihi wasmu waxaa la mida ismi ficil mudaaric dhanka shabahaya wax ka soocena la haya isna waa lagu samaynaya majwaz mudaarica xagga wasankuu ka shabahayaa ziyaadadana wuu ku khilaafi iclaalkaas mid lamida lagu samayn marka majwaz wowda xarakada laga naqliya jiimta la saaro majaws bay noqon majawza majawz marka ay noqotaa waxaa lagu iclaalinaya taxaraka xarfulcillati asaalatan wowdan waagii horey xarakaysneed maanta waa reebantahay laakiin waagii horey xarakaysneed وانفتح ما قبلها الآن هذا واحد كون رياوة فتحسية قلبت العلة ألفا فصار مجاسدا يكوت بالوكا ما مفعل فأسله وهوها مجوز نقلت والله عين حركة العين عين تحركة ذي فتحة وياني إلى الفاء فاذا لور رجيم كوجيدا فاذا واصطلاح سرفيين تأليهين قبلها حالي كوريس ثم قلبت ولا قدية ألفا ألف يا لو قدية لانفتاحها أصالة لتحركها أصالة وانفتاح ما قبلها الآن واجي هوري حركة سداد وحك هوري نوافد حسين طبعا الشرط بقى لو شرط يا حرف العلها مركا لو بدليو ووضع يا ألف لو بدليو طبعا الشرط بقى الله شرط يا طبعا كا شرط وحا كميدا حرف العلها واجي حركة سيهي وحك هوري يا وين فتح سيهي واجي وحك هوري يا هدر وافد حسيهي حرف العلها هذا ما حركة سيهي واجي هوري وحركة سيهي أصال وحركة سيهي وكذا إلى الفاء قولها ثم قل بألف كالمقال كالمقال سيدا مقال وكلوي مقال إعلان كل عو كلا كل عو مقوى المهاسمة من جاز وكبد بي المكان مكان كي وكبد بي أيونا كيمد يجوزه وكبد بي إذا تعداه مرك وكبد بو فهو مجاز كمصدر مصدر وهي مصدر كأو ميمي ميم لو باللفظ ميم لو نسبينيه oo wuxuu noqonayaa majaazun gudbitaan ayuu noqonay markaa macnihii macnaahu macnihii waxa weeyaan atacdiyatu gudbitaan oo bimacna alintiqaali tacdiyadana waxaa loo jeedaa meel laga guuro meel kale loo guuro wa huwa majaaz bihaada almacnaa macnahan xaal uu ku dheehan yahay masderka ehe tacdiyada ah yacumu wuxuu camimayaa alcaqliya wakayrahu masderka caqliga iyo masderkii lugawiga labadaba ku wada dhacaya fayaquunu wuxuu ahaani baaqiyan midku baaqaya calaa masdariyati masdarnimadiisa ayuu markaa baaqi ku yahay wasfi laguma awilayo wayudlaqu waxaa kaloo lagu idlaaqaa cala alkalimati aljaa'izati kelimadii gudubtayna waa lagu magacaabaa awil majhuuzi biha ama lala gudbay oo masderka markaa ismi faacil ama ismi mafcuul ayaa loo wadaa majaaz kelimadii gudubtay meesheeda ama majaaz kelimada meesheedii la gudbiyey sidaa in loo jeedana way surowdaa oo masderka markaa lagu wado ismi faacil ama ismi mafcuul fayakuunu lmuraadu minhu ujeeddada markaa wuxuu noqonayaa isma alfaacili aw isma almafcuul wa haada aliطlaaqu iطlaaqani kan dambe ee ismi faacil iyo ismi mafcuul in lagu wado huwa shaa'icu kan faafi weeyaan almutabaadilu degdegaya cinda aliطlaaqi marka la iطlaaqo majaaz macnaha laga fahmayaa kaasa ima an yakuuna inuu yahay fi lisnaad almajaazu ima an yakuuna inuu ahaado fi lisnaadi isnaadka dhexdii mid ku sugan majaazkii caqliga ahaa weeye majaazka caqliga sidiisaba isnaadkuu galaa isnaadka keli ma gale meelo kale lagu galaayo isnaadka ayaa ka saddex mawdic buu galaa majaazka caqliga ah saddexda mawdici kii loogu fahan dhowaa buu sheegay musanif isnaadka wuu galaa waxaa kaluu galaa annisbatu aliiqaaciyatu wax la yidhahdana wuu galaa waxaa kaluu galaa annisbatu alidaafiyatu annisbatu alisnaadiyana waa la yidhahdaa annisbatu aliiqaaciyatu galaayo mafcuulu bihiga ayaa loo jeedaa ficliga mafcuulu bihiguu ku duldhacaa mafcuulka uu ku duldhacaya duldhacaasi majaaz inay noqoto way surowdaa nisba iiqaaciya la yidhaahdaa nisba idaafiya inay inuu galana waa surowdaa laba ismi oo laisu idaafaynaya nisbada ka dhaxaysa majaaz inuu noqdana way surowdaa makhaalibulmaniyatadii aan soo maraynaaba ka mid a makhaalibulmaniyati makhaalib mudaaf bay ahayd maniyadana mudaafu ilayhi mudaafka iyo mudaafu ilayhiga nisbada u dhexaysu majaazka ku jira oo siismada makhaalibta la siinayo maniyada nisbada idaafiyadana sida ayuu u galaa nisbada isnaadiyadana wuu galaayo tan musanifka uu sheegayo wey tan nisbadan isnaadiyada ayaa macnaheeda ugu soo dhow yahay lana fahan dhow yahay taasuu yuu musanifka ka hadlay labadaa kale kama usan hadlay ima an yakuuna fi lisnaadi isnaadka inuu ku sugnaado wahuwa isnaad dammu kelimatin kelime in loo dumaa la yidhaahdaa walow xukman xukunba kelimaha ku ahaatee ilaa ukhraa mid kale calaa wajhi yufid isnaad maxaa la yidhaahdaa kelime kelimo kale in loo dumo islamarkaana wax uu sidaa ku faa'iidaynayo kelime kelimo kale in loo dumo marka aan leenahay labada kelime laisu dumayo kelimatun ismi keligii ama ficli keligii ama xaraf keligii ayaa la yidhaahdaaye kelimanimada xaqiiqaha ku ahaado ama xukum ahaan kelimaha ku ahaado oo jumlo dhan oo laakiin mawdici kelimo taallaha noqoto sida mubtadaa soo dhacay mubtadihii waxaa khabar u noqday jumlo dhan mubtada iyo khabar iska saaran ama ficliga faacil iska saaran miaal marka aad tiro zaydun qaama abuuhu qaama abuuhu waa jumlo dhan oo ficliga faacil iska saaran isla markaa fii xukmi lmufradi bay taallaayo maadaama zaydun loo tiirinayo oo qaama abuuhu iswadato ayaa musnad ah zaydunna musnadu ilayhi weeye maadaama qaama abuuhu sida hal kelimo oo kale ay musnad u tahay fii xukmikelimati ayay qabtaa intaas u jeedaan ima an yakuuna fi lisnaadi wahuwa dammu kelimatin walow xukuman xukum ahaanba kelimaha ku ahaatay ilaa ukhraa mid kale loo dumo calaa wajhin sina loogu dumo wejka oo yufiidu wax faa'iidaynayo wa qowlunaa walow xukman aan nidha liidkhaali maa shay gelintiisa ayuu u sugnaaday yu'awalu lagu awilaya bilkelimati kelime lagu awilaya walow jumlatan jumlaba ha ahaado naxwu zaydun qaama abuuhu oo qaama abuuho iswadataa mufrad ahaan bay ka dhigan tahay xugun mufrad bay leedahay maadaama ay mubtada qabar u tahay oo iswadadkeeda musnad ay noqoni wa imaa an yakuuna inuu yahay majaazka filkelimati kelimada mid ku sugan filisnaadi kii hor u ahaa waa majaazkii caqliga ahaa filkelimatina waa majaazkii luqawiga ahaa laakiin majaazka luqawiga ah ayaa laba u qaybsamaya kelimada iyo tarkiibka labada wuu geli karaya labadii buu kala qaaday ima an yakuuna fi lkelimati wahiya kelimadana qowlun mufradun weeye isman kaanat haata aw ficlan aw xarfan wa ima an yakuuna inuu yahay filmurakabi murakabka mid ku sugan yacnii wuxuu u jeedaa alisnaadiya murakabkii isnaadiga ahaa tarkiib dhan ina araaka tuqadimu rijlan wa tuaakhiru ukhraali aan soo marayna weeye tarkiib dhan oo iswata ee isnaadi ah macnihii loo dejiyey macnahaan ahayn in loo isticmaalo majaazka inuu sidaa ugu sugan yahay falmajaazu majaaz fi lisnaadi xaal uu ku sugnaaday khabariyan kaana ahaya ow inshaa'iyan huwa isnaadulficli ficli tiirintii weeye ow isnaadu maa fii macnaahu waxay macnihii watay in loo tiiriyo ilaa hayri maa huwa lahu majaazga isnaadiga waa majaazgii caqliga ahaaye waxaa la yidhaahdaa majaazga ficli ama ficli wax lamida in la tiiriyo ciddii lahayd cid aan ahaynna loo tiiriyo ficli ayaa la tiiriyey ama ficli wax lamida ayaa la tiiriyey waxa lamidka wuxuu u jeedaa masder iyo masder wixii laga ishtiqaaqi jiray ayaa waxaa loo tiiriyey ciddii lahayd cid aan ahayn calaaqa iyo qariinana meesha way yaallaan kaasaa waxaa la yidhaahdaa majaaz isnaadi ama majaaz caqli ama majaaz fil ihbaat kaasaa la yidhaahdaa intaas buu ku soo wadaa falmajaazu majaaz fi lisnaadi isnaadka xaaluu ku dhex sugnaaday khabariyan khabar ahaaya ambata rabiicu lbaqlada uu soo wado weeye aw inshaa'iyan ama inshaa'i ahaaya ibni lii sarxan weeyaan yaa haamaanu ibni lii sarxan ibni haamaanow dhis haamaan adi dhagxanta qaadqaadoo isdulsaar oo guriga sidaa ku dhis ma jeedo ee wuxuu u jeedaa qoladii dhisi lahayd amar sii fircoon ayaa hadalka watay haamaanoo wasiirkiisu wuxuu amar ku siinayaa inuu guri u dhiso hee adiga dhagxanta soo qaadqaad kuma wado ee adigaa amar oo amarkaada ha lagu dhiso qola facalo la yidhaahdaa wax dhise qolada bannaa'iintaa dhisiye qoladaa amarsi sida ayuu u jeedaa ibni ficlu amarka faacilkiisa antada haamaan loo tiirinaya waa majaaz isnaadiga galay oo haamaan ma dhisayo ee waxaa dhisayaa qolada amarka uu siinayo waka uu soo waday falmajaazu fi isnaadi khabariyan aw inshaa'iyan huwa isnaadu lficli ficli tiirintii weeye ow isnaadu maa shay tiirintii weeye fii macnaahu ficliga macnihii ku dhex sugan ficliga macnihii masderku u jeedaaye ee macnaalficli ficli macnihii wax ku dhaxay ku sugan macnihii alasliyi ee asalka ahaa alasliyida wuxuu kaga ixtiraasayaa ficli marka lagu hadlo jawhartiisa laba arrimood buu kugu tusiyaa ficliga hay-adiisa laba arrimood ayuu kugu tusiyaa xadad iyo zaman qatala marka aad tiro qatala adoon faacil iyo wax kale raacinin qatalada waxay ku tusi qatlun oo masderkii ah iyo dilkaa wakhti uu dhexdhacayoo lasoo dhaafe oo maadi ah labadaa arrimood ayay ku tusin waa xadad iyo zaman xadadka ayaa waxa magaca uu leeyahay masder la yidhaahdaa zamankana darfu zamaan baa la yidhaahdaa labadaa macnee ficliga uu ku tusinayo waxaa sii asalsan xadadka wuxuu ku asalsan yahay xuruufta ficliguu kugu tusinaya oo ficliga xuruuftiisa ayaa qatli ku tusinaya waaba isku xuruuf amaa xadadka qaabka ficliga uu u dhisan yahuu kugu tusini qaabkan uu u dhisan yahay haddii qaab maadi uu yahay zaman lasoo dhaafi weeye qaab mudaaric haddii uu yahayna zaman hadda la joogo ama hadda kadib dhici doono weeye qaabkuu u samaysan yahay ficliguu zamanka kugu tusini xadadkana xuruufta kugu tusini waka macna alficli eemaa alasliyi macnihii asalkaa wa huwa alxadadu liannahu xadadka huwa asaga aladii kii weeye dalla uu tusiya calayhi xadadka waxaa tusini jawharu lafdi lafdiga jawharti ayaa tusini duuna zamaani zamaankase waa ka soo haray oo zamaanka xuruufta ficliga ma tusinayse qaabka iyo hay-ada uu qaabaysan yahay ayuu kugu tusini kalmasdari masderka weeye ficliga macnihii waxa wato واسم الفاعل وهي واسم المفعول وهي وصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف والجار والمجرور ظرفك يا جارك يا مجرورك يا تامين لو شرطنيا إلى غير ما شيء غيرك لو تيريو إلى غير شيء شيء غيرك لو تيريو هو فعل أما معنيه سوى حوته أي, أي الفعل أو ما في معناه له غيرك وصونا أي لذلك شيء وصونا أي لذلك الشيء أي إلى غير ما شيء غيرك يا لو تيريو xaquhu ficliga xaqii uu yahay an yusnada ficliga in la tiiriyo lahu shayga in loo tiiriyo xaqa uu u lahaa keyrkii ayaa loo tiiriyey limulaabasatin isku xidhnaashaana lagu tiiriyey isnaad baa lagu tacalujinay limulaabasatin mulaabasada waa calaaqadii mulaabaso isdheehitaan kan loo tiirinaya iyo tiirinta kii xaqa u lahaa ayay mulaabaso ka dhexaysa meel bay iska dheehaan lidaalika shay limulaabasatinhe mutacalliqun mulaabasada wuxuu ku tacalluqi biisnaad ey isnaadu maa shay tiirintii weeye dukira la sheegay liajli mulaabasatin isku xidhnaansho darteedana loo tiiri lagu tiiriyey ay tacalluqin isku xidhnaansho oo bayna almusnadi musnadka ficligan ama ficliga macnihii wixii wate ayaa la tiiriyey yaa waxay ka dhaxaysaa iyo wadaalika alkhayri khayrkaa loo tiiriyey ficliga mulaabasada waxay ka dhaxayso waxa weeyaan ficliga ama ficliga macnihiisa waxa leh iyo kan loo tiirinaya in loo tiiriyo asal uusan u lahayn ayay mulaabasada ka dhaxaysa ficliga iyo mid khayrkan loo tiirinayo ayay mulaabaso ka dhaxaysa sida ayuu ujeedaa liajli mulaabasatin ay tacalluqin isku xidhnaansho oo bayna almusnadi musnadka ficliga iyo ficliga macnihii wixii watu ujeedaa musnadka iyo wadaalika ka alkhayri ee khayrka u dhexeeya aladii hayrkii usnida loo tiiriyey ficliga ilayhi khayrkaa loo tiiriyey mulaabasada oo yushaabihu shabbahaya tacalluqahu ku xidhnaanshada ficliga uu ku xidhan yahay bimaa musnadu ilayhi uu ku xidhan yahay kan in loo tiiriyo munaasibka u ahaa huwa ficliga lahu musnadu ilayhiga wuu sugnaa fii mutlaqi tacalluqi isku xidhnaansho mutlaqa ayuu ka shabbahayaa yacni yacni wuxuu jeedaa miitaal marka la yidhaahdo ambatallaahu lbaqla ficligani ambataa waxaa faacilu waa allaahu xaqiiquuna faacil uu yahay albaqlana mafcuulkiisii weeye ee ambatallaahu lbaqla birabiici roobka ayuu ku soo dhaliyey birabiicina waa jaara majruur ku tacalluqayo waa mafcuul xaraf uu ku gaari sidaa marka la yidhaahdo lafdigan allaahu ah waxaa loo soo tiiriyey ambata oo faacil uu yahay xaqiiq ahaan ayuuna ugu yahay oo allah soo saaray koow haddii la yidhaahdo ambata rabiicu lbaqla ambatallaahu albaqlaan markii hore lahayn birabiici ambata rabiicu albaqla ambatadii ficliga maadi ahaydee allaahu aan faacil oga dhigayna markii hore haddeen waxaan faacil oga dhignay alrabiicu ayaan faacil oga dhignay ficligan faacilkii xaqiiqada u lahaana rabiica ma ahee allaahu wey rabiican tiirinta loo tiiriyey waa isnaad majaazi ah waayo roobka sabab buu u yahay soo bixitaanoo ilaah baa sabab uga dhigay kow tiirintan ficligan loo tiirinaya rabiica oo markii hore jaaraa majruur ahaan jiri weliba mafcuulu bihi xarfuljar uu ku gaaray ficliguu ahaan lahaa tiirintan loo tiiriyey alrabiicu waxay shabbihiyo u eg tahay ambatada tiirintii allaahu loo tiirinayay labada isnaada isshabbahaya oo xaggee iska shabbahayaan mudlaqulisnaad tiirinta ayay iska shabbahayaan oo keliya laakiin qaabka loogu tiirinaya waa kala beddelan yihiinoo allaahuda faacilnimo xaqiiqa loogu tiirinayay rabiicana sabab weeye oo sabab soo saariddan sabab buu u yahay ee faacilkii xaqiiq ahaan ku soo saara isagu ma aha intaas ujeedaa ficligani kan haddeer loo tiiriyey isnaadkiisa wuxuu shabbahayaa xaqiiq ahaankii u lahaa isnaadkii u lahaa ayuu shabbihey mudlaqul isnaad buuna ka shabbihey intaas ujeedaa garan waaye limulaabasati mutacalliqun biisnaadin ay isnaadu maa shay tiirintii weeye dukira la sheegay liajli mulaabasatinna loo tiiri ay tacalluqin mulaabasada tacalluq baa loo jeedaa isku xidhnaansho oo bayna almusnadi iyo wadaalika alkhayri ka dhaxaysa alladii khayrkii usnida la tiiriyey khayrka ilayhi musnadu ilayhiga loo tiiriyey isnaadka oo yushaabihu shabbahaya tacalluqahu musnadu ilayhigan ku tacalluq khayrkan tiirinta loo tiiriye iyo ku xidhnaanshihiisa bimaa musnadu ilayhi tacalluqahu musnadka ku xidhnaanshihii bimaa musnadu ilayhi uu ku xidhnaado huwa musnadka lahu musnadu ilayhi uu sugnaa fii mutlaqi tacalluqi tacalluqa mutlaqnimadiisa ayuuna ka shabihi yacni wuxuu ujeedaa anna alficla ficliga ow maa shay fii macnaahu ficliga macnihii leh ficliga ama ficliga waxa macnihii lahee almabniya loo dhisay lilfaacili faacil loo dhisay oo majhuul aan laga dhiginee faacil loo dhisay xaquhu xaqii waxa weeye an yusnada in loo tiiriyo ila alfaacili faacil in loo tiiriyo alladii faacilkii qaama uu ku qumay bihi bisababihi faacilkaa sababtii alficlu ficliga uu ku qumay oo watasafa uu ku sifoobay huwa ficliga bihi faacil cinda almutakalimi mutakalimka agtiina uu ugu sifoobay fi daahiri sida muuqatana uu ugu sifoobay sidaa ayaa xaqiiqa ah ficliga mar haddii uu musame yahaye majhuul uusan ahayn faacilkii xaqiiqa ahaan ficliga uu ku qumay in loo tiiriyaa asala weliba faa'iide kaluu musanifka raaciyey oo fi daahiri cinda almutakalimi buu raaciyey cinda almutakallimi fi daahir wuxuu u jeedaa isnaadka wuxuu xaqiiqo noqonayaa mutakallimka marka uu ku wado ficligan faacilkii sameeye keli inuu yahay kow isla markaana daahirkii iyo sida ka muuqata ay sidaa tahay ee ficligan faacilkiisi buu u tiiriyey xaqiiqa ahaan u sameeyey ninkan mutakallimka ahaa sidaa ku wada isla markaana way ka muuqataa ninkani inuu sidaa ku wado miitaalkaa wax lagu gartaa anbata rabiiculbaqla ninka mutakallimkee hadlaya nin mu'min ee marka uu yahay anbata rabiiculbaqla wuxuu ku wadaa allaahudani faacil xaqiiqa inuu yahayee imbaadka isagaa sameeyey koow daahirkii iyo iimaankiisaana arrinkaa tusinaya oo inuu ku wado anbata rabiicu isnaadka xaqiiqii inuu ku wado daahirkiisaa tusini mu'minnimadii sidaa ayuuna ku wadaayo mutakallimka agtiisuu xaqiiqa ku yahay sidaasi lamida ninka gaalka ee marka uu yidhaahdo anbata rabiicu oo ilaahba meesha inta uu ka saaro uu leeyahay roob baa wax soo dhaliyaa sababna ma ahee xaqiiq ahaan buu wax u dhaliyaa isnaadka xaqiiqi buu noqoni majaaz ma noqonayn oo muxuusan majaaz u noqonaynin roob wax ma soo dhaliya allaahu baa wax soo dhaliyaaye muxuusan u noqonaynin cindalmutakallimi fi daahir baa meesha ka maqan ninkan mutakallimkee agtii ayuu xaqiiqo ku yahay oo mutakallimkaas sidaa u wada daahirkiisaana arrinkaa tusinaya iyo gaalnimadii ee cinda almutakallimi fi daahiri sida ay u jeeda ixtiraaskana musanifka uu soo wadaa yuusan kugu adkaani watasafa huwa bihi cinda almutakallimi fi daahir faidaa usnida marka la tiiriyo ilaa hayri lfaacili ficligii musamaha ahaa faacil waxaan ahayn haddii loo tiiriyo ficliga waa musama laakiin faacil looma tiirinin ee faacil keyrkiis ayaa loo tiiriyey min mafcuulin xaaluu mafcuulu bihi yahay waxaa loo tiirinayo ow masderin ama masder ayaa loo tiiriyey ow darfin ama daraf ayaa loo tiiriyey likownihii ahaanshihii ayaana loogu tiiriyey mulaabisan mid dheehay uu yahay oo ku xidhan lahu ficliguu ku xidhan yahay ama ficligaa xidhanoo wuxuu ku xidhan yahay masdarkan iyo darafkan iyo mafcuulu bihigan yakuunu wuxuu noqoni isnaadu daalika alficli ficligaa tiirintii lidaalika alghayri hayrkaa loo tiiriyey lilmulaabasati tacalluqaa dartiina loogu tiiriyey majaazan buu noqoni wakada alficlu lmabniyu oo tajrii min taxtiha alanhaaru marka la yidhaahdo tajrii ficligaa musamo weeye majhuul ma ah kow alanhaaru ayaana faacil looga dhigay alanhaar jamcu naharin nahar maxaa la yidhaahdaa nahar waxaa la yidhaahdaa meeshan jeexanee labada gebile jeexnidan weynee qodane biyaha ay dhex soconayaan kaasaa nahar la yidhaahdaa ee biyaha nahar ma aha sidaa inay tahay waxaad ku garani biyaha haddii inta la soo qaado meel kale la geeyo nahar la dhihi maayo oo dhihi maysa haadaa naharu waa lagula yaabi webi weeye waxaan haddii aad tiro sidoo kale biyaha haddii ay ka guraan meeshani nahar wuu iska yahay waa webi biyihii ay ka gureen baa laleeyahay ee la dhihi maayo webinimadii wuu ka baxaya waa meel iska jeexan marka meeshan jeexan lafteedaa nahar la yidhaahdaa ee biyaha lama yidhaahdo marka sidaa la yidhaahdo tajrii waxaa soconaya alanhaaru meeshii jeexneedaa soconi buu lafdiga noqonaya meesha jeexanna socon mayse meesha jeexan waa meesha lagu dhex soconayo waxa soconaya waa biya meesha jeexan bayna ku dhex soconayaan haddaba ficligii musamaha ahaayee tajri ahaayee majhuulka aan ahayn waxaa loo tiiriyey daraf darfulmakaan ayaa loo tiiriyey oo faacil looga dhigay ilaa biyaha meesha ay dhex socdeen weeyaane isnaadka majaaz buu noqonayaa sidaa ayuuna u jeedaa calaaqaana ka dhexaysaayo hee biyaha meeshii ay dhex socdeen weeye maca qariye لذلك الغير ملبسة وكذلك الفعل المبني للمفعول فعل مجهول كلو بنيه حقه وحويا أن يسند إن لوطير للمفعول به أو ما شيء جرى سعلي مجراه مفعول به ماشي فإذا أسند هذه لوطير لغيره مفعول به وحنه كالفاعل يا لوطير لشبهه شبهدي في الملابسة أي كشبه يكون الإسناد مجازا أي نغنيا فعله مجهول كها يا فاعل لوطير مجاز بنغني maca qariinatin qariino maceedaana la tiiriyey qariinada oo maanicatin reebayso ay saarifatin leexinayso can iraadati lisnaadi isnaadka olajeeddadii ilaa maa shay in loola jeedo musnadu ilayhi huwa isnaadka lahu musnadu ilayhi wuu sugnaa wa huwa alisnaadu alxaqiiqiyu isnaadkii xaqiiqiga ahaa weeyaan oo isnaadkii xaqiiqiga ahaa in loola jeedo yay qariinadana qariinadan sarfinayo ay leexini kal isnaadi tiirin ila alfaacili faacil loo tiiriyo weeye isnaadka xaqiiqiga ah fii maa shaygii buniya loo dhisay al- alficlu ficliga lahu ee faacilka loo dhisay naxwu daraba zaydun camran darbiga zayd ayaa sameeyey camarna madruub weeye waa kii la garaacay xaqiiqo weeye isnaadka weyla mafcuuli mafcuul loo tiiriyo fii maa shaygii buniya alficlu ficil loo dhisay lahu maaga naxwu duriba camrun camar ayaa la garaacay fa ina daaribiyata wax garaacitaanka lizaydin zayd ayuu u sugnaaday zaydaa wax garaacay walmadruubi xaqiiqatan ayuu ugu sugnaaday walmadruubiyata la garaacidana licamrin camar bay u sugnaatay kan la garaacay waa camar ka wax garaacayna waa zayd marka zayd faacil laga dhigo camarna mafcuul laga dhigo xaqiiquu noqonaya haddii la isdabamariyo camarkii la garaacay faacil laga dhigo calaaqa iyo qariino meesha je- taalla darteeda isnaadkii majaaz buu noqonayaa sida ayuu u jeedaa fakharaja waxaa baxay biqowlihi ilaa gayri maa huwa uu yidhi ilaa maa gayri huwa ilaa gayri maa huwa lahu uu yidhi alisnaadu alxaqiiqiyu ayaa baxay isnaadkii xaqiiqiga ahaa ka qowli lmu'mini mu'min hadalkii weeyaan ambata allaahu lbaqla wa naxwu daraba zaydun camran ayaa baxday isnaad xaqiiqiya weeye kuwaas wa biqowlihi limulaabasatin uu yidhana maa shay ayaa baxay laa mulaabasata wax calaaqa la yidhaahdaa baynahu ficliga iyo wa bayna almusnadi ilayhi uusan u dhexaynin fa innahu kaa laa yasixu asixiba maayo fa innahu shanigaa wuxuu yahay laa yasixu asixi maayo isnaaduhu tiirintii ilayhi faacilkii loo tiiriyo kal hadayaani iska daldalan ayuu la mid yahay hadayaan hadaaqida carruurtoo kale ayuu la mid noqonayaa oo calaaqeeba haddii ayan ka dhaxaynin raax baa gaari kaxeeyaa tidhi raax gaari kaxeey ee raax musnadu ilayhi baad ka dhigi gaari kaxayntiisina waxaad ka dhigi musnad hadeeyaan waayo kaas waayo rax iyo gaari kaxayn maxaa ka dhexeeya wax calaaqoo ka dhexaysaba lama arko waa kan meeshuu ku socday ma aha kii waday ma aha ee kii lagu waday ma aha markaa calaaqo kama dhexayso kal hadayaani hadayaan ayuu la mid yahay wa biqowlihi maca qariinatin uu yidhi waxaa baxay alkadibo baainti jaa'a zaydun bay ahaydoo zayd baa yimid markaasaa waxaa tidhi jaa'a camrun camar baa yimid waayahay ficligan ciddii lahayd cidaan ahayn baad u tiirisa haye calaaqada ka dhaxaysa camar inaad jaa'a u tiiriso maxay tahay camar ma uusan imaanin kii lagu dul yimid ma aha calaaqada ka dhaxaysa maxay tahay kadib buuba noqonayaa hadalkii been buu noqonayaa wa biqowlihi maca qariinatina alkadibu ayaa baxay wa qowliljaahili jaahilka hadalkiina wuu baxay gaalkiibuu u jeedaaye ambata rabiiculbaqla uu yidhi ambata rabiiculbaqla jaahilka marka u yidhaahdo xaqiiqay noqonayo majaaz noqon mayso maxayan u noqonaynin hee tiirintan uu u tiirinayo imbaadka baqliga ee xaqiiquu ku wadaa asagu oo cinda almutakallim ruuxa hadlayee ambata rabiicu leh xaqiiqa ahaan ayuu isaga waxay la tahay inuu u soo dhaliyey majaaz noqon maaye xaqiiquu noqoni laakiin waa xaqiiqo khaldan sidaa yuu jeeda wa qowliljaahilina wuu baxay ambata rabiiculbaqla uu yidhi liictiqaadihi ictiqaadkiisa dartii ayuu la baxayaa anna rabiica roobkaba huwa asaga almunbitu ka wax soo dhaliye ayuu yahay ayuu ictiqaadsan yahay oo fa huwa isnaadka xaqiiqatun xaqiiqo wey kamaa annahu sha'nigaba sida uu u yahay shamala wuxuu shamliyey qowlahu jaahilka hadalkii ambatallaahu lbaqd kamaa annahu tacriifka musanifka uu tacriifiyey oo uu yidhi calaaqa iyo qariino waa inay meesha yaallaan mulaabasa iyo qariino meesha waa inay yaallaan hadalkia musanifka waxaa soo gelayaa ambatallaahu lbaqla ninkii gaalka ahaa haddii uu yidhaahdo majaaz buu noqonaya sidee ku noqonaya hee ninka mutakallimka wuxuu ku wadaa ambatallaahu allaahudan imbaadka inuusan samaynin oo roobka uu sameeyey marka isnaadu lficli ligayri man huwa lahu ayuuna noqonayaa sida ayuu u jeedaa kamaa annahu tacriifka musanifka uu tacriifiyeyba shamila sida uu u soo gudagelayo qowluhu jaahilka hadalkii ambatallaahu lbaqla li'annahu jaahilka nasaba wuxuu joojiyey xaalahu xaaladiisa gaalnimada ah ayaa wuxuu u joojiyeyuu joojiyey qariinatan xaalay tahay mid tusini calaa annahu jaahilka lam yurid inuusan u jeedin daahirahu hadalkan daahirkiisu ambatallaahu daahirkeeda inuusan u jeedin fayakuunu majaazan majaaz buu markaa noqonaya wayusamaa waxaa lagu magacaabaa ay almajaazu fi lisnaad majaazka isnaadka aydan waxaa lagu magacaabaa majaazan fi lihbaat majaaz fi lihbaat baa la yidhaahdaa lixusuulihi xasilidiisa darteeda fii ihbaati axadi darafayni labada daraf midkoodoo sugnaanshihii lilaakhari ka kale uu sugan yahay majaaz ihbaatna waa la yidhaahdaa waayo majaazka wuxuu ku sugan yahay labada daraf mid midka kale in loo sugo sugitaankaas iyo ihbaatka ayuu majaazka ku jira oo marka aad tiro ihbaatka ayuu majaazka ku sugan yahay nafyigii bal ka warran isagu soo majaazka ma gelayo hee nafyiga ihbaatku iskala socdaa waana ka dambeeyey intaasu soo wada wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almajaazu fi lisnaadi aydan majaazka isnaadka waxaa lagu magacaabaa majaazan